wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo deegaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho si rasmi uga daafuray aqoon isweydaarsi qaran oo ku saabsan hanaanka xafiiska qaran ee isbeddelka cimilada aqoon isweydaarsiga ayaa ujeedadiisu tahay sidii loo dardargeli lahaa qorshayaasha iyo siyaasadda dalka ee la xiriirta ka hortagga iyo wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada iyadoo la dhisayo hanaan midaysan oo ay ku shaqayn doonaan hay-adaha dowladda bulshada rayidka iyo daneeyaasha kale mas-uuliyiinta labada wasaaradood ayaa si wada jira u sheegay in xafiiska qaranka ee isbeddelka cimilada uu noqon doono xarun isku xiri doonta howlaha qorsheynta iyo fulinta mashaariicda la xiriirta ilaalinta deegaanka yareynta khataraha cimilada iyo taageeridda dhaqaalaha cagaarka ee dalka wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya daahir koobe iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane biix iimaan cige ayaa si wada jira uga hadlay aqoon isweydaarsiga hadiyo jeeraale waxay dhici jirtay marka ay dhibaata inagu dhacdo keliya in la xaydxayto oo gurmad iyo halkaynu ka wax ka doonnaa taladu noqoto laakiin loo diyaargaro maxaan ku idhaahdaa sidii loo heli lahaa maalgelin arrimaha lagula tacaalo doorar kala duwan bay hay-adaha dowladda ku leeyahay marka in institutional arrangementska la saxo shaqo weyn bay ahayd oo runtii loo baahnaa waxaa la go-aamiyey in sida hadda aynu la mucaamilno isbeddelka cimilada iyo caalamka iyo dhaqaalaha inta badan ama ha ku yimaado muxuu ahaa deeq ama ha ku yimaado dayn ku baxa in sida ugu badan oonu uga faa-iidaysan karno oo dalkan looga magdhabi karo waxaanu raadinaynaa inteed badan waa magdhow looga magdhabi karo dhibaatooyinkaas caalamku keenay oo anagu aynaan mas-uuliyaddeeda lahayn ama haddaynu wax ku leenay wax aan bercentagekeedu eber dhibic eber eber wax saasa ay tahay taasna ay idiin soo bandhigi doonaan khubarada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu oo waxaas dhan lagu daraaseeyey muxuu ahaa muxuu ahaa cilmi baarisyo kala duwan aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo laba maalin ayaa diiradda lagu saari doonaa caqabadaha iyo saameynta isbeddelka cimilada uu ku leeyahay dalkeena soomaaliya iyo sidii looga hortegi lahaa si wada jira